bismillahi raxmaan raxiim ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu ku jiray diyaargarowga sanad guurida toddobaatan iyo afraad ee aasaaska ciidanka booliiska soomaaliyeed taakay oo ay taariikhda afar iyo tobankii bisha labaiyo tobnaad laba kun iyo toddoba-iyo tobanka oo ka mid ahayd maalmaha diyaargarowga dabaaldegga disembar isu diyaariyeen ciidanka booliiska oo ku soo beegan labaatanka disembar bishaan labaatankeeda maalinta arbacada soo socota ah diyaargarowga ayagoo ku jiro oo wakhti indraval ay ku jiraan jaani waxay haysteen wakhti ay quraac cunayeen ahayd ayaa qof walxaha qarxa isku soo xidhay wuxuu ka soo baxay buushash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay ninkaas wuxuu dhex maray dhar u eg dharka booliiska ayuu gishnaay ciidanka way iska mashquulsanaayeen quraacay cunaayeen ciidankii meesha ayagoo tiro koobanoo ciidan oo meel taagneed isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay arrintaas ayada ma aha arrin ah maarata wax la filawey ma aha ciidanka booliiska somalia shaqooyin badan ay qabtaan shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada dadka difaaca argagixisada iyo baryahan ciidanka booliiska howlgallo badan ay booliiska qaadeen argagixiso badan ay qabteen oo waxyaabaha kuwa qaraxyada sameeye ka mid ahaayeen qolyaha bastoolada dadka ku laay ay ka mid yihiin caddaymo buuxa kuwa loo haayey garsoorkaa la horgeeyey maxkamaddaa la saaray cadowna waa laga filnaya inay waxaan wax ka daranba ay sameeyaan runtii laakiin arrintaas waxay ahayd arrin oo hal qof oo issoo miidaamiyey ou sameeyey waa wax adduunka dhan ka dhaca waaye wax ceeb ku ah maaha ciidanka booliiska maarta maanta waxaan dhacay waa wax dhici lahay waaye laakiin ma ahayn wax ayaga xaggooda sababta ay leeyihiin maahayn marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday siddeed iyo toban xubnood oo ciidanka booliiska ka mid ahayd shan iyo toban kalena waa dhaawac idaacadaha qaara waxay leeyihiin leeyahay waxaa dhintay tiro intaas ka badan annaga waxaan qaranayna ma aha xubin naga baxday inaan been sheegno qof uu ilaahay oofsada aan waa nool inaan idhahno wax nagu kallifi kara ma jiraan ciidanka booliiska tirada aan sheegnaa ka dhimatay ka geeriyootay waa shuhadaa waaye dalkaani u dhimanaayeen intaa ka badana inay ka dhintaan ay diyaar u yihiin dagaal joogtahay galaan argixisay la dagaalamaan afar labaatanka saacay u taagan yihiin arrinta maanta dhacday arrin saasay ahayd intay dhimatay allah u naxariisto waxaa kaloo la sheegay inuu idaacadaha qaar ay leeyihiin xubin booliiska ka mid ahaa saas yeeshay kama mid ahin ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu nadiif ka yahay wax argagixiso ka soo galay oo xataa hal maalin argagixiso xataa cafis kastaa ku soo galo inuu ciidanka booliiska somaliyed ka mid noqdo ma qaadan annaga ma qorno ciidanka booliiska ma qortaan dadkaasoo kale argagixisada argagixisay noo tahay hal maalin qof argagixiso soo galay xataa waxaan ku dadaalnaa inuusan ciidanka booliiska ka mid noqonin qof dembis xukun maxkamadeed ku soo dhacay shuruudaha ciidanka booliiska lagu qoray ka mid tahay marka arrinta maanta meesha ka dhacday saasay ahayd inta dhimatay allah u naxariisto waxaan ballan qaadaynaa annaga oo mas-uulka ah ciidankaas dhintay iyo kuwa nool intaba inaan ubadkooda daryeeli doonno hadda waxaan dhisnay kollejo xarun xanaanada aqoonta booliiska lagu xanaanayn lagu xanaanayn doono waxa aan u dhisnay xaruntaasna waxay ahayd sida maanta dhacday isla mid ah inuu niyad sami ku shaqeeyo xubinta booliiska soomaaliyeed ah asiga oo qalbiga ku haayo in ubadkiisa beri la daryeeli doono inuu dalka u dhinto laakiin asagoon welwel qabin oo niyadsan ou shaqeeyo oo aaminsan berri ilmihiisa meel ay ku hoydaan iyo tacliin iyo waxbarasho inay helayaan dalkan u dhinta qorshahayna saas u ahay xaruntu waa diyaarsan tahay kuwaa noolna waxaan ballan qaadayna ilmahooda xubnii dhintay xaruntii ka tageen gurya ku noolaadana waa u dhisi doona hadduu ilaahay idmo oo qorshahayna ku jirtaa waxaa kaloo u samayn doonaa maaragtay ilmahoodan waxbarashooda iyo noloshooda waa damaanad qaadaynaa inta aan mas-uuliyadda hayno markaan ka tagnana kuwa kaloo haya damaan qaadi doona waa wax maaratay silsilad oo isku xirnaa doona insha allahu arrinta meesha ka dhacday saas waaye argagixisada shacbiga soomaaliyeed abaal weyn aan u haynaa waa nala shaqeeyaan waa nala shaqeeyeen haddana waxaan ka codsanaynaa inay si fiican noola shaqeeyaan qof ay u arxan yeelayan ma jirto ciidan aysan dhaafaynin hooyaysan daynaynin waxaysan daynaynin ubadkii ayaga dhaleen shacbiga soomaaliyeed waxaan leenahay argagixisada inay itaal yaraysay waxaa ka dareemaysaan qof tacbaana inay miino ku soo xiraan korkiisii marayaan maanta waxay samayn jireen maanta ma samayn karaan waa lala dagaalamay xirka dhulka ciidamada qalabka sida si siman ayay ula dagaalamayaan argagixisada waa nagu kalsoonaada difaaciina u taagannahay nala shaqeeya argagixisana waa laga adkaa doona hadduu ilaah idmo wasalaamu calaykum waraxmatullahi argagixisada inuu itaalkeeda dhammaaday taasaa horta caddayn u ah ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidana intaas iyo in la mida ma kuma horaljabi doonaan hadday isleeyihiin qalbigooda daciifi doono wallahi ma daciifayo waa dagaalamaynaa intaan nool nahayn oo ka cirib taraynaa dalka hadduu ilahay idmo intaas iyo in ka badan ayagoo awood u leh aan dalka ka riixnay itaalkoodan wiiqnay meeshaasaan gaadhsiinnay ilaahay idinka annagoo ilaahay kaashanayno ilahay talada saaranayno midnimada ummadda soomaliya shacbigaanna kaashanayno waxaan dhammaystiri doonnaa intii yartaa u harta hadduu ilahay naftu nagu simo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullah